You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
horta walaal ee, gabaygani ujeedo kaleeto kama aan awoodinin wuxuu ahaa gabay aan curiyey labadii kun iyo toddobiyo tobankii sanadkii hore aan soo dhaafnay Een, markii aan sii daynay dee horta ka waxaana marti weeye qofkana mar bay ku dhalataa inuu curiyo Een, wuxuu ahaa marti ka hadlaysa halkii aan ku dhasho iyo meesha nolosheeda kamida kusoo qaatay iyo maxaa la oranayay haddii ilaahay een, maxaa la oranayay uu xugmo ninkii doonaya xooluhu iga bixin lahaa iyo siduu iisoo raadin lahaa laakiin cid gooniyo aan markaas aan ku saarayay maysa jirinin aan ugu dan lahaa ma jirinin halka bulsho badan ay qaadatay inaan qof ugu dan lahaa dadba inay weydiiyeen eh, leeyihiin eh, gabaygan iyaad ugu tala gashay waa garta marka markaad leedahay eh, meeshan ku dhashay xagee ku dhalatay adugu wala waxaan ku dhashay dowlad deegaanka soomaaliya ee Itoobiya ee magaalada hordheer baan ku dhashay marka eh, gabayguna qayb kamida sidaa buu ahaa inal doorle iyo haw dilan caano lagu dhalo dambar lagu anqariyo aqal daahiye weyn iyo meel dugsoon ku cababtoo daawad loolisaan ahay waa garta marka magaalooyin badan oo soomaaliya ha tirisay oo waqooyi iyo koonfur iyo magaalaad ka tagtaba eh, ma ma lehba gabayga ka muuqata marka magaalooyinkaas iyaga qaar ma tagto Een, waxaanu magaalooyinkaas keenay inaan eh, tiriyo maadaama aan halkaa ku dhashay waxaan ku faanaya dalka soomaalida oo dhan maadaama gabar soomaaliyeed aan ahay magaalooyinkuna ay yihiin siiba dul soomaaliyeed marka gabar waxaan ahay dhulkaa ballaaran ku nool ilaahay ee maxaa la oranaya wadankaas siiyey qaniga ah oo sidaa u horumarsan maxaa la oranaya kuna faani karta hiddaha iyo dhaqanka ay asalka u leedahay unba eh, gabayga marinaya laakiin intaas showgaala anigu ma marin mana teginin waa gartay eh, eh, dabcan waad sheegtay inaadan cid gooniya ula jeedin ama wiil gooniya ula jeedin la gabayga waxaad kusoo dhammaynaysaa eh, boqol geela haddaad haysatid iyo buntuq iyo iyo faras Eh, weli dhaqankaas soomaaliya ma ka jiraa bay kula tahay gabdhaha in eh, boqol halaad laga bixiyo iyo buntuq iyo faras iyo weli ma jiraa walaal way jiraan ee anaa kamid a kuwo kaleeto fara badan baa kamid a weli maxaa la oranayay gabdhaha soomaaliyeed waysan helinin niman ka bixiyo geelaas kuwo badan oo qalbiga ka jecel ku hataamayaa jira iyo kuwo rajaynaya in laga bixin doono sideedoo kale
mar markaad leedahay anaa ka mid a macnihii ilaa ninkii nin keena arrintaas maahana i guursan maayo mi- miyaad leedahay mise waaba lagaa bixiyo waa lagu guursaday maya laygama bixilay mana gursan laakiin waa rajaynaya ninkeena arrinkaas maa nin kale de maxaan isu sheegaynaa waaba ka gebiyey
waa gartay eh, guud ahaan eh, soomaalidu aad bay isugu gudbisa facebookgii aad gelisay eh, gabaygaaga Eh, maxaad is leedahay way soo jiiteen dadku way ku jeclaadeenoo waa la isu gudbiyo waa lagu farxay maxay maxay kula tahay dareenku muxuu yahay ma eh, arrintan geela iyo iyo gabdhaha mise magaalooyinkaas aad aad faaninaysid oo soomaalida iyo dhulkaaga aad ku faanaysid
wala laba waxyaalood ee labadaba way keeni karaan Een, iyadoon waayahan aysan arkinin gabar dhahaysa geelha laga bixiyo ee ablihii iska qiimo dhaceen iyo maxaa la oranaya nin walba oo magaaladii uu deganaa ama meeshuu ku dhashay ka dhex maqlay oo yidhi alla ilaakinima magaalada diin iisoo qabo intaasaan ugu malaynaya inay gudbis- een, arrintaasi laisugu gudbiyey laakiin ma sheegi kareeso ee bankiga kaleeto looga helay
waa gartay hadda soomaaliya eh, waxaa kusoo badata gabdhaha eh, la kufsadoo kale eh, dhibaatooyinka gabdhaha aad baa maaragtay eh, looga hadlaa Eh, maxaad is leedahay eh, waa laga qaban karaa ama ama gabar ahaan dhibku muxuu yahay ad leedahay maxay waxyaalaad usoo bateen
Ee, walaal marka seegto adduunku uu sii socdo ee, fidnada waxaa iska badata ee, gabdhaha la kusanayo horta waa arrin xanuun badan waa arrin aad looga xumaado waa arrin soomaalida hore ama raggii hore ee soomaaliyeed ay ka dhidihi jireen haddii gabar maanta la kursado gabadhaasi ama magteedaa la qaadan jiray ama maxaa la oranayay ninka kubsadaygu baa loo guurin jiray kadib halkaas xaaladii ku aamusi jirtay laakiin hadda waxay noqotay wax iska daadwarara ah oo qof walbeeto iska sameeyo walow dhinacaan in ha u badnaateeba dhankaas midabkii xagga ha u badnaata gabdhaha la- aadka loo kursanayay marka maxaa la oranaya waxaa la dhihi karaa arrinkaasi waa arrin annagoo dhan aan ka wada xunnahay waana arrin xaggaa fidnada oo kaiye barka ilaahay
waa gartay gabayga iyo murtidan ma keligaaba kugu dhalata mise reerkao dhan baa gebyi jira oo oo aabba ama hooye iyo faamilka miya ma dhiiggaaga ku jirtaa mise adiga unbaa reerka bilow u ahoo murtidan ay kaa soo burqanaysa
walaalayaal aniga awgeed hooyaday dhalay baa wuxuu ahaa gabya laakiin cid kaleeto oo faamily oo iga soo galaysa martidaasi ma jirto
waa gartay ugu dambeynta een soomaaliga aad ku gebiyeysid eh, dad badan oo eh, qurba jooga oo afkii laga yaabo soomaaligu inuu ku yaraaday oo aan garanayn baa jiro kelmadda hadda eh, eh, dambar markaad leedahay ama kareebka geela oo kale eh, maxaa ugu sharaxi kartaa kareebka geelu muxuu yahay iyo dambarku walaal dambarka waxaa la yidhaahdaa een, wax kasteeta neef kasteeta ama hooyo kasteeta oo ilmo dhasha caanaha ugu horeeya ee naaskeeda kasoo dhiiqa ee ilmahaas ugu ka nuugo waa waxaa la yidhahdaa dambar wax walbeeto oo dhasho oo dambarkaasi aysan la siinina hadde waxay la yidhaahdaa xagga caafimaadka aada uguma uguma fiicnaan karo marka dambari waa midaas sareebkana waa hasha markii midiga laga xareeyo ilmaha ay dhasho laga xareeyo xaggaa naqa iyo daaqa la geeyo la cayriyo ay soo olosho ilmihii usoo cararto ilan beer wax dhale wuu iska soo cararaya ilmihii ay usoo ololeyso kusoo cararaysa waxaa la yidhahdaa waxaa loogu yeeraa kareeb
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.